wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay mashruuca baxnaana iyo mashaariicda kale ee arrimaha bulshada ee ka socda gobolada jubbada hoose iyo gedo kulanka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa diiradda lagu saaray dabagalka qiimeynta guulaha laga gaaray wejiga koowaad ee mashruuca baxnaano iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayada adeegyada bulshada la gaarsiiyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland maxamed bishaar ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay intii uu socday halkan waxaan ku qabsanay shir shirkaasoo mataqaanaa ah social protection coordination meeting mise shir ay mataqaanaa saddexdii biloodba marra aan qabano shirkaas waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada haydaha ee bartnashka mise stakeholdashka nala oo mashruuca nala fuliya shirkasii nabad buu noogu soo dhammaaday shirka waxaan uga hadalnay guulihii laga gaaray mashruucyadii la fulinayay oo ka mid ah baxnaano baxnaano fiiskiisa koowaad ayaa soo dhammaaday waxaa laga qabanayay afmadow badhaadha dhobley aan gadeen luuq fiiskiisa koowaad baa soo dhammaaday fiiskiis labaad baan rajaynayna inaan bilaabno haddana waxaan sameynaynaa oo socdo ee mataqaanaa meel heegan mise meel fiican maraya shock respond loogu talagalay hadda fiiskii koowaad la socday waxaa kaloo mashruucii lagu soo hadal qaaday waxaa kaloo miitinga lagu soo hadal qaaday مشروع لدها CSSP ee nagala shaqeynayaan NRC iyo UNICEF wasaaradda caafimaadka mataqaana laga qabanaya partner laga qabanaya mashruuca wuxuu taageeraynayaa hooyooyinka nuujiska ah iyo kuwa uurka leh waxaana mataqaana lagu taageeraynayaa toddoba kun toddoba boqol iyo konton qoys isagana mar dhow registrationkiisii iyo diiwaangelintiisii baa socoto mar dhow ayaan rajaynaynaa inuu bilaabo waxaa kaloo lagu soo sheeka qaaday mashruucaas mise waxaa kaloo looga hadlay guulihii laga gaaray mashruuc sebo sebo waa mashruuc laga wada jubbaland kismaayo lixda xaafadooda kismaayo ayaa laga wadaa afar boqol iyo toddobaatan qoys ayaa la taageergaraynaya wuxuu soconayaa muddo mataqaanay saddex sano ah sideetan plot dadka lacag qaadanayaan lixdii bilood oo ugu horreysay mise bishii koowaad bay hadda bilaabatay bishii koowaad waa hadda bilaabatay waxaa kaloo mashruucan waxaa kaloo lasoo hadal qaaday waxaa kaloo lasoo hadal qaaday caqabadihii mise challengeyadii ay la kulmeen ay pigii mise qolooyinka mataqaanaa mashruucyadana la fulinayay stakeholders-ka nala ahaa si nabad buu noogu soo dhammaaday shirka shirkana waa shir saddexdii bilood mar la qabanayo cabdulaahi macadhihin wuuna socon doona cabdulaahi macadhihin mashruuca baxnaano ayaa mid kaabaya dadka danta yar ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulankan ayaana ahaa mid looga arrinsanayay sidii loo xoojin lahaa mashaariicda la gaarsiiyo qeybaha kala duwan ee bulshada